gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir ayaa dhagax dhigay dhismaha labaatan wado oo interlog ah oo laga hirgelinayo waaxda jabuuti ee degmada kaarana dhismaha wadooyinkani ayaa waxaa iska kaashanaya bulshada deegaanka iyo maamulka degmada gudoomiyaha degmada kaarana faarax cadaani ayaa ka warbixiyey dhismaha wadooyinkani isagoona sheegay in dhismaha wadooyinkani ay iskutashi bulsho lagu dhisayo hore waxaan ugu shaqaynay waaxda wajeer labaatan waddo laba laabina waynoo dhammaatay kuwo kalena waynoo socdaan kuwo kalena waynoo dhiman yihiin oo aan rabno inaa ayakan noo dhagax dhigto noona hergeliso mudana guddoomiye waxaa laga yaabaa labaatan waddo labaatan waddo oo interlooga oo jabuuti laga dhigaayo meeqa mitir waaye maxay la egyihiin waxaa laga yaaba dadkiina isweydiiyaan waddo kasto waa hal kilomitr insha allah ayagoo saan ku qurxoonna waa lasoo bandhigi doonaa doo ilaahay la gaarsiiyo hadeertaana aaday u dhibaataysiiyeen wadooyinkan mudana guddoomiye cid mari karta ma jirto baawurna ma mari karo dad shacaba ma mari karaan ciyaalka iskuulliyada oo koonaa boora ku yaal waaxda wajaar haddii aad iskuulaadka oo ku yaala aad tagto ilmaha aaday nadiif u yihiin meelaha interroog aan saarnay laakiin jabuutina waxaan rajaynaynaa ayakan interroog haddii oo noo hergalo wiilasheeda iyo gabdhaha inay aada u qurxuunadaan busta ay ka raastaan
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir ayaa isna dhankiisa bogaadiyey dhismaha wadadani isagoona sheegay in maamulka gobolka banaadir ay ka go-an tahay horumarinta iyo dib u soo celinta bilicda magaalada muqdisho anigana ka guddoomiye ahaan waxa igu xiran insha allahu waan ka soo bixi doonaa wadada wadadaasi iyadana dib aan u fiiri doonaa guddoomiye waxaan kaa ballanqaadayaa wadadaasi inaan dib u fiiriyo meesha ay marayso waxaa loo baahan yahana inaan u dhammaystirno reer kaaran waxaan idin leeyahay baahida degmo ahaan aad qabtaan waa ka wada shaqaynaynaa waxaan rabnaa degmo degmo ka dambaysa inaanay jirin haddaba waxaa laydinku ammaanaa in degmadiinna markii ugu dambaysa gaar ahaan markii uu idiin yimid faarax cadaani in isbeddel weyn aa muujiseen marka waxaan rajaynayaa isbeddelkaasi inaa wadaan ku dadaashaan maamulka gobolka banaadir ayaa dadaallo ku bixinaya sidii loo hormari lahaa dhismaha wadooyinka dhex mara xaafadaha kala duwan iyo degmooyinka gobolka banaadir si sare loogu qaado bilicda caasimada